Aroornimadii hore ee maanta ayaa waxa ay maleeshiyaad hubaysan weerar ku qaadeen xabsiga weyn ee ku yaala magaalada Gaalkacyo oo ah xarunta gobolka Mudug si gaar ah qaybta uu ka arrimiyo maamulka la baxay Puntland. Maleeshiyaadka xabsiga weeraray ayaa la soo warinayaa in qorshahoodu ahaa sidii ay xabsiga magaalada uga sii deen lahaayeen mid ka mid ah maxaabiista ku xiran jeelka. Wararka ayaa sheegaya in iska horimaad culus uu dhex maray maleeshiyaadkii weerar ka qaaday iyo ciidamada maamulka la baxay Puntland ee gacanta ku haya xabsiga weyn ee ku yaala magaalada Gaalkacyo. Khasaare kala duwan ayaa lasoo sheegayaa inuu ka dhashay weerarka ay geysteen maleeshiyaadka hubaysan ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo, walow aanan helin tafaasiil ku aadan halka uu leegyahay. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland oo ku aadan weerarka ay maleeshiyaadka ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacyo. Dhowr jeer oo hore waxaa sidan oo kale ay maleeshiyaad hubaysan weeraro ugu qaadeen xabsiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana weeraradaas qaarkood ay geysteen khasaarooyin kala duwan.